mucalimiinta aadaabta laga rabo iyo axkaamta ee ku tacalluqdo waxbaristooda wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga waafajiyo awalan mucalimiintu waxa ay dadka barayaan waa wax la barto ama dad la baro ka ugu qiimaha badan allahna subxaanahu wa tacaala ummaddan wuu sharfay qur-aanka ayuuna ku sharfay kitaabkaanu ku sharfay qaala tacaala wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun yacnii qur-aankani waa sharaf adiga ayuu kuu yahay ayaa nebiga lagu leeyahay waliqowmika qowmka aguna sharaf ayuu u yahay wasawfa tus'aluun waana laidin su-aali doonaa wuxuu kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaanu idiin soo dejinnay kitaab sharaftiinnu ay ku dhex jirto afalaa tacqiluun miyaydnan ka saynin marka allah subxaanahu wa tacaala aada buu qur-aanka sha'nigiisa u weyneeyey oo waxa alla uu nebigiisa ku soo dejiyey markay gaalada beeniyeen wuxuu allah subxaanahu wa tacaala isaga inuu markhaati ka noqdayuu sheegay laakin illaahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bicilmih waalmalaa'ikatu yashhaduun ilaahay wuxuu markhaati ka noqday wixii adiga uu kugu soo dejiyey nebiyow anzalahu bicilmih ilaahay qur-aanka cilmigiisuu ku soo dejiyey malaa'igtuna sidoo kaleay markhaati uga noqdeen wakafaa billaahi shahiida allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaana markhaati ku filan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa waxyiga aad buu ugu galladaystay nicmo ayuu uga dhigay yani waxyooshada uu u waxyooday kusoo dejinta uu qur-aanka kusoo dejiyey waa ugu gallad sheegtay allah subxaanahu wa tacaala haddii wax weyn ounan ahayn nebiga nicmooyinkii la siiyey waaweynaa laguma tiriyeen oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuuraa waxi annaga xaggeenna ka ahaadaanu kuu waxyoonnay maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan waxyigaas ka hor adiga ma aadan aqoonin kitaab wuxuu yahay iyo iimaan waxa uu yahay wuxuu allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale uu yidhi wamaa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaabu ilaa raxmatan min rabbik adiga ma aadan sugaynin oo ma rajaynaynin oo maba ogeyn in kitaab lagugu soo dejin doono lagugu soo ridaayo ilaa raxmatan min rabbika laakiin ilaahay wuxuu sidaa u yeelay naxariis isaga xaggiisa ka ahaatay qur-aankan wuxuu alla noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala haddii uu doono inuu nebiga ka qaadi karay cid siin karta isagoo kalena aynan jirin oo ilaahay wuxuu yidhi wala-in shi'naa lanadhabanna bialadii awxaynaa ilayk humma laa tajidu laka bihi calaynaa wakiila haddaannu doonno qur-aankan baanu la tegi lahayn waxaan kuu waxyoonnay waan la tegi lahaynoo waan qaadan lahayn dabadeedna cid wakiil kuu noqoto oo ku siiso ma aadan hesheen laakiin waa kuu baaqi yeelnayo waanu kuu reebnay ilaa raxmatan min rabbika yacnii waxaanu kugu baaqi yeelnay naxariis xagga rabbigaa ka ahaatay inna fadlahu kaana calayka kabiiraa ilaahay fadligiisa adiga dushaada uu yeelay mid aad u weyn weeyaan dabadeed buu ilaahay wuxuu sheegay dadkoo dhan jinni insi hadday isu tagaan inaynan la imaan karin kitaabka waxa ku qorane qur-aanka ah qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimidli hada alqur'aani laa ya'tuuna bimidlih walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa insi iyo jin hadday kulmaan inay la yimaadaan qur-aankan oo kale ay ku kulmaan lama imaan karaan isagoo kale walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa qaarkoodba qaarka kale garab ha siiyaan hadday doonaane sidaasaa marka ilaahay u weyneeyey qur-aanka sha'nigiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aana alcadiim waxaanu ku siinay toddoba soo noqnoqdo waa toddobada aayadood ee faatixadu ay ka kooban tahay iyo walqur'aana alcadiim iyo qur-aanka weyn ayaan ku siinay haddii lagu siiyey marka maxaa xaalkaaga uu noqonayaa laa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bih indhahaaga ha u taagin dadka waxaan ugu raaxaynay oo adduunye ah waxaanu dadka ugu raaxaynay ee adduunye ah ha u hanqaltaagin oo indhahaada ha ku taagin maxaa yeelay wax ka fiican baa adiga lagu siiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala hadalkiisa ayuu kugu soo dejiyey oo alla uu ku baray oo allah subxaanahu watacaala uu ku fahamsiiyey haddii marka xaalku sidaa uu yahay waxaa alla marka uu yidhi isaga ku gaabso isaga ku kaaftoon nin adduunyo kaa badsaday ha milicsanin oo ha fiirinin maxaa yeele adaa wax ka weyn hayste eh aayaddu marka aayadahaas faraha badan iyo kuwo kaloo qur-aanka ku jiro haddii lagu tadaburo aan aad ufa yacni laga dheehan karo in yacni qur-aanka siinta alla uu siiye ummaddaani wax aad iyo aad u weyn inuu yahay baa qur-aankii ku sugan haddaba qur-aanka barashadiisa iyo baristiisa iyo akhrintiisa wax badan baa ku soo arooray oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi dadka qur-aanka akhriya markuu ka warramayey ina aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima rasaqnaahum siran wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur dadka akhrinaya ilaahay kitaabkiisa salaada oogo waxaa la siiyey ee alla ku arsuqay wax ka midana bixiyo yarjuuna tijaaratan lan tabuur yacnii kuwaa waxay rajaynayaan tijaaro ama ganacsi marnaba aanaan baaraynin oo marnaba aanay ku khasaaraynin liyuwafiyahum ujuurahum wayasiidahum min fadlih wuxuu alla sidaa u yeelay ajarkooda inuu u oofiyo fadligiisana oo wax ka siiyo dheeraada innahu gafuurun shakuur imaamu albukhaari fii saxiixihi wuxuu ku soo saaray min xadiidi cuhmaan nebigu inuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinkuu khayr ka badan waa midka qur-aanka barto dadkana baro xadiidkan cuhmaan ibnu cafaan waxaa ka warinayay nin taabici oo la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdullaahi ibnu xabiib abu cabdiraxmaan assulami taabici la yidhaahdaa ka wariyey cuhmaan ninkan abu cabdiraxmaan assulami waa ninka badanaa quraa'da kala gegedisan sanadkiisu ay maraan qur-aankana wuxuu ka qaatay cuhmaan ibnu cafaan iyo ubay ibnu kacab iyo zayd ibnu haabit iyo saxaabadii waaweyneyd buu qur-aankii ka qaatay wuxuu yidhi xadiidkan markuu wariyey kadib taqriiban lixdan sano wax la egna qur-aanka ayuu dadka bari jiray oo waqtigii cusmaan khilaafadiisa aakhirkeedii laga bilaabo ilaa waqtigii xajaaj ayuu dadka wuxuu beri jiray qur-aanka markaasuu markuu xadiidkan akhriyay wuxuu dhihi jiray wa haada alxadiidu huwa aladii aqcadanii maqcadii haada xadiidkan waa midka i fariisiyey wa haada alxadiidu huwa aladii ajlasanii majlisii haada xadiidkan waa midka i fariisiyey meeshaan aan fadhiyo ayuu dhihi jiray goobtaan aan fadhiyo oon dadka qur-aanka ku baro waxaa iga keenay buu yidhi xadiidkan dartiis mar haddii la yidhi ka idinkugu fiican oo idinkugu khayrka badan ilaahay agtiisa waa kan qur-aanka barto dadkana baro saas ayaa masaajidkan aan u fadhiyaa oon dadka qur-aanka ugu baraa buu yidhi dadkii uu qur-aanka baray waxaa ka mida xuseen bin cali ayaa ka mida xasan iyo xuseen oo saxaabo ah yaa qur-aankii ka barteen isaga nacam marka qur-aankii oo dadka la baro ama la barto yacnii in la barto dadkana la baro aad iyo aad baa diintu u weynaysay aad iyo aad bayna u weyntahayo waana la garanayaa caaisha radiallahu canha waxay nabiga ka warisay sala allahu calayh ali wasalam inuu yidhi alladii yaqra'u alqur'aana wa huwa maahirun bih maca safarati alkiraami albarara midka qur-aanka akhrinayo isagoo aad u yaqaano malaa'igta wan wanaagsan ee baariyaalka ayuu la jiraa waladii yaqra'u alqur'aana wayatatactacu fiihi wa huwa calayhi shaaqun lahu ajraan midka qur-aanka akhrinayo islamarkaana uu ku adag yahay oo ku is-istaagayo oo yacnii dhib ku baranayo oo uu dhib ku yahay laba ajar buu leeyahay buu yidhi xadiidkaana bukhaari iyo muslim yaa soo saareen qur-aanka barashada la bartaa waa wax qofku yacni uu tamaniyo uu majeerto oo marka uu arko dad qur-aankii yaqaano shay lagu masayro oo qofkiina yacnii yaqaanayna aan laga xasdin laakiin lays yidhaahdo alla ilaah yaa qofkanoo kale kaa dhigo ayaa qur-aanka barashadiisu astaahishaa bukhaari iyo muslim waxay warinayaan min xadiidi ibni cumar nabigu sala allahu alayh waali wasalam inuu yidhi laa xasada ilaa fitnatayni shay la yidhaahdo alla ilaah yaa kanoo kale ku siiya qofkan waxuu haysto ma jiro ilaa laba shay ma ahane rajulun aataahu rajulun aataahu allaahu alqur'aana fa huwa yaquumu bihi aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar nin ilaahay qur-aanka barayoo qur-aanka siiyey oo habeenkiina ku tukanayo akhrinayo maalinkiina ku camal falayo ayb wa rajulun aataahu allaahu maalan iyo nin ilaahay maal siiyey fa huwa yunfiquhu aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar saacadaha habeenkii iyo maalinkiinan wuxuu ku jiraa sadaqa bixin ayaa maalkiisii ku ayuu ku dhammaynayaa oo ku bixinayaa labadaas marka in lagu daydo way mudan yihiin oo la yidhaahdo alla ilaah yaa labadan qofoo kale iga dhigo wax kaa maqan oo aad tamanisaa waxa ugu muhiimsan bay ka mid yihiin dayib intaa marka waxaa weeyaan qofkii wax ku bixin karo inuu ku dadaalo qur-aankii barashadiisa iyo baristiisaba ayb dadka qur-aanka yaqaano sharcigu aad buu u weyneeyey dadka qur-aanka yaqaano oo yacni xamalatul qur'aan aad baa ilaahay subxaanahu watacaala sha'nigooda u weyneeyey oo a'immada waxay yidhaahdaan nusuus fara badanna waxay tusaysaa macnahaas isaga ah oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi dalika waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub qofkii weyneeyo ilaahay subxaanahu watacaala astaamihiisa diinta waxyaabaha ilaahay diintiisa lagu garto qofka weyneeyo arrintaa iyadaa waa quluubta alle ka cabsigeeda wa quluub ilaahay ka cabsato yay ka imaanaysaa de wax ilaahay shacaa'irtiisa ama bal isaga tilmaamihiisaba waxaa ka mid a kalaamkiisii marka ruuxa marka aad weyneynayso od ixtiraamayso oo aad ku ixtiraamayso qur-aankii ilaahay inuu haayo oo uu ku camal falo ou yaqaano waxay keenaysaa wax aad weyneynaysa xaqiiqatan waa kalaamka ilaahay wa ilaa qofkan isaga wax ku noqday ayb alimaam abu daawuud fii sunanihi wuxuu soo saaray min xadiidi abi muusa inuu yidhi nabigu sala allahu alayh ali wasalam ina min ijlaali illahi tacaala ikraama dishaybati almuslim wa xaamili alqur'aani gayri alghaaliyi fiih waaljaafi canhu wa ikraama disuldaani almuqsir ilaahay weyneyntiisa la weyneeye waxaa ka mid a in la weyneeyo qofka ku ciraystay islaamnimada yacnii qof muslima oo ciro u saaxiiba in la ixtiraamo alla weyneyntiisay ka mid tahay wa xaamili lqur'aani midka qur'aanka xambaarsan in la weyneeyo gayri alghaali fiihi waaljaafi canhu ninka qur-aanka iska xambaarsan maaha waxa laga hadlaye ninka qur-aanka xambaarsan islamarkaa aan ku xadgudbaynin aanna ka gaabinaynin yacnii qur-aankiina waa aqrin karaa macaanidiisana waa yaqaanaa si saxaba u garanaa wuu ku camal falayaa qofkaasoo kale marka waxaa weeyaan ixtiraam iyo weyneynuu mudan yahay iyo wa ikraama disuldaani almuqsid iyo ninka suldaanka ee muslimiinta xukumo ee cadaalada badan ee cadaaladda badan cadaaladuna waxay ku imaanaysaa inuu diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ou weyneeyo oo isaga marka waxaa weeyaan uu ka dhiganayo waxa markaa uu ku duulo ou yacni ku socdo waxa hadduu wax ka joogayo wuxuu wax uga joogo yacnii nin suldaana oo caadila cadli ku sifaysan oo diinkii ilaahay weyneynayo oo xukumaayo kaa isaguna ixtiraam uu leeyahay ayb oo ixtiraamkiisu waa ilaahay weyneyntiisay ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka qur-aanka yaqaano shanigooda waa weyneeyey aad buu yani u weyneeyey oo salaada marka yani imaamnimada salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku kala hormariyey dadka qur-aanka oo wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh waali wasalam yowmu lqowma aqra'uhum likitaabi illahi fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'a dadka yacni waxaa weeyaan waxaa u hormarayo tujinayo kan ugu qur-aan akhris badan fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'an qiraa'ada hadday jin ay ku yihiin oy ku siman yihiin fa aclamuhum bisunna ka sunnada ugu aqoonta badan fa in kaanuu fi sunnati sawaa'an sunnada hadday ku siman yihiinna fa aqdamuhum silman ka ugu islaamnimo horreeye ama fa akbaruhum riwaayaadka siday hadba yidhaahdaan marka nebiga imaamnimadii salaada wuxuu ku kala hormariyey dadka qur-aankii qaadashadiisa iyo aqoontiisa markii dagaalkii uxud oo muslimiintu in badan ay ka dhinteen oo nebigu yacni la awoodi waayey dadki in halhal qabri nin walba lagu duugo ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadii qofba uu hal godgelinayay markuu godka qodo ee uu rabo inuu geliyo wuxuu dhihi jiray ayuhum akharu akhdan lilqur'aan yaa qur-aanka ku badan labada nin yaa qur-aanka ku qaadasho badnaa kii loo tilmaamuu ku hormarinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam aaday u fara badan tahay saxaabada nebiguna dariiqaasay qaadeen oo dadka qur-aankay ku ayay ku hormarin jireen oo talada iyo yacnii iyo waxyaabaha ku tacalluqa nolosha iyo dhammaanteed waxay ku hormarin jireen sida badan dadka qur-aanka aadka u yaqaano oo cumar radiallahu canhu ninkii uga shaqayn jiray maka mas-uulka uga ahaayo wuxuu ku arkay cusfaan meel la yidhaahdo markaasuu yidhi yaad magaaladii uga soo tagtay dadkii yaa uga soo tagtay magaaladii maka markaasuu yidhi mowlan lanaa nin annaga aanle aan xoreynay hadda ka hor addoon ahaan jiro aan xoreynay ayaan magaaladii uga soo tegay inuu isaga sii maamulo markaasuu yidhi cumar radiallahu canhu ma nin adoon addoon am yaa uga soo tagtay dadkuu yidhi maxaa yeelay waagaas addoommadu sida aqlabkaa waxma bara jirin ayb oo nin shaqo isaga jiro ay u badnaayeen oo qof un markaa u shaqaynayo markaasuu wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin innahu qad qara'a alqur'aana wa carafa alfaraa'id amiirulmu'miniinow ninkan aan meesha kaga soo tegay qur-aankiina waa akhriyey cilmigii axkaamtana waa yaqaanaayo nin dhaxalkii kala saari kara waayii haddaba marka wuxuu yidhi amaa inaka id qulta kadaa haddaad sidaas tidhi fa innii samictu nabiyakum sala allahu calayh waali wasalam nebigiinnii baa waxaan ka maqlay isagoo dhahaayo ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan qur-aanka dadna kor buu ugu qaadayaa kuwana hoosuu ugu dhigayaa ayb saasaa nebigiinnii ka maqlay buu yidhi markaasu iska daayay cumar iska aamusay ayb intaas markaan uga baxno yacnii fadliga qofka xaamilqur-aanku leeyahay iyo markaan uga baxna yacnii qur-aanka fadligiisa waxaanu gelaynaa aadaabta iyo axkaam ku tacalluqda macalimiinta waana baabka yacnii waa ra'sulbaab ama ra'sulkelima kelmadda yacni madaxeeda halkan yay ku saabsan tahay macalimiinta aadaabna waa ku waa ku xiran waa way ku tacalluqdaa axkaamna waa ku tacalluqdaa inay ilaaliyaan laga rabo aadaabta awalan laga rabo waxaa ugu horeeyo al-ikhlaas koow waxa ugu horeeya waxaa weeyaan daacadnimo ilaahay inay daacad u noqdaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama ay macalimnimadu ay tahay wax ajar badan lagu helaayo oo alla loogu dhowaanayo maadaama ay tahay shardi waxaa u ah camalka ajarkiisa si loo helo wanaagiisa loo gaaro waa in ikhlaas uu ku salaysnaado oo ku dhisnaado ayb ikhlaaskuna rug shay kasto camal kasto ayuu u yahay shardi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin xunafaa'a wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaa wadalika diinu lqayima wax kale lama amrin dadkii inay allah caabudaan ma ahane iyagoo cibaadada u gooni yeelaayo mukhlisiina lahu ddiin iyagoo cibaadadii u gooni yeelaayo daacadnimada u keli yeelaayo marka shayga ugu horeeyo qofka camal aakhiro camal aakhiro ilaahay oo wax uga rabo qofka la imaanayo waxa ugu horeeya oo laga rabaa waa ikhlaas nabiguna sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxdaa ama acmaashu sideedaba waa niyo camalku waa niyo qofkii marka aan niyo la imaanin saadiqoor niyo run ah qofkaan la imaanin camalkiisii marka waxba ka dheersan maayo cabdullaahi binu cabbaas radia allahu canhumaa xabru haadihi alumma waxa uu yidhi innamaa yaxfadu arajulu calaa qadri niyatihi qofku wuxuu wax ku xifdiyaa ou diinta ku weeleeyaa calaa qadri niyatihi niyadiisu sida ay run u tahay niyadiisaas ayuu qofku wax ku xifdiyaa isaga keyrkii oo salafka ka midana waxaa laga wariyey innamaa yucda annaasu calaa qadri niyaatihim dadka waxaa wax lagu siiyaa oo towfiiqda adduunyada aakhirado ajar fara badan ay helaan qabuul iyo aqbalitaan ilaahay wuxuu ku siiyaa inta ay niyadoodu la eg tahay niyadooda qalbiga ku jirtaa inta ay la eg tahay alimaam maxamed bnu nasr almarwasi kitaabkiisa qiyaamu leylka wuxuu ku soo saaray bayhaqina uu kitaabkiisa shucabuliimaan uu ku warinaya min xadiidi abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu abu saciid inuu yidhi nebigu sal l salam wuxuu yidhi tacallamu alqur'aana war qur'aanka barta was'alu llaha bihi aljanna ilaahay janno ku su-aasho ku weydiista qabla an yatacallamahu qowmun inta aynan dad baranin yas'aluuna bihi dunyaa qur-aanka adduunyo ku warsado war qur-aankii barta ilaahayna janno ku weydiista inta aynan qur-aanka baranin dad iyagu adduunyo ku su-aalanaya qur-aanka fa ina alqur'aana yatacallamuhu halaatatun qur-aanka saddex baa barato saddex qof ayaa qur-aanka barato fa ina alqur'aana yatacallamuhu halaaatu nafarin saddex kooxoodaa qur-aanka bartaan rajulun yubaahii bihi nin qur-aankiibuu ku faanayaa inuu ku faano u barana oo la yidhaahdo waa qaari nin qur-aanka aad u yaqaano waaya in la dhaho darteed u baran wa rajulun yasta'kilu bihi ninna qur-aanka waa ku cunaa oo waxaa weeyaan cuntuu ku raadsadaa bis dheef kale oo aakhiro ma ka doonayo ayb warajulun yaqra'uhu lilaah ninna qur-aanka wuxuu u bartaa oo u akriyaa ilaahay dartiis meeshaan ka rabnaa halkaan waay warajulun yaqra'uhu lilaah marka shayga ugu horeeya macallinka laga rabo waa ikhlaas ayb ilaahay dartii inuu qur-aankan u akriyo ee marka waxaa weeyaan sawa ajarkiisa hadduu qof baraayo iyo hadduu isagu akhrinayo iyo hadduu salaad ku tujinaayo ilaahay inuu wax uga raadsado ayb ee marka yani qasadkiisa ugu weyn aanay adduunyo noqonin xadiidkan marka waa saxiix shaykh alalbani raximahullah silsilat alaxaadiis saxiixu kusoo saaray aimadaasna marka alimaam almarwasi waalimaam albayhaqi iyo sidoo kale abu cubayd alqasim ibnu salaam kitaabu fadaa'il alqur'aan ay isaguna kusoo saaray tan labaad marka ikhlaaska waxaa dhaawici kara marka hadaf kale qofku inuu qur-aanka u barto ee markuu baranaayaba inuu is yiraahdo qur-aankan haddaan qur-aankan bara lahay si aan hebel oo kale si aan yani yani aan mas-uuliyaddaas ugu helo oon jagadaa ugu helo saan xoolaha saas oo kale aan u tacbo saan inta meeshaas u taga aan lacag uga helo hadafku hadduu sidaas yahay waxaa weeyaan ikhlaaskii waa dhumaya hadduu dhumana qofku wuxuu noqonayaa ajarkii qur-aanku yacni darajadii ou qofkiisa ou lahaa qofkan yeelan maayo markaas waxyaabaha aada u dhaawacayay ka mid tahay taas maadada labaad ee macallinka laga rabaa waxaa weeyaan ama xaamilul qur'aanka alicraadu can acraadi dunya al-icraadu can acraadi dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda ninka xaamilul qur-aanka waa inuu kasii jeedo maxaa yeele isagiibaaba dadka inuu daaweeyo loogu talagalo hadduu isagu dul dhaco oo dhaldhalaal adduunyo keliya fiiriyo oo ninkii ka adduunyo badan uu yidhaahdo war ninkan waa u dhacatay wax badan baa la siiyey maxaan haynaa annaga do isagiina isdaraabo ninkan adduunyada ka badan een qur-aanka la siinina uu la weynaado khatar waayo macalinku marka taa inuu iska ilaaliyo waay iyo qof kastoo qur-aanka bartayba nacam ayb allah subxaanahu wa tacaala nebigiisa wuxuu ku yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aana alcadiim laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaanu ku siinay nebiyow toddoba aayadood oo soo noqnoqonaya waa faatixada iyo walqur'aan alcadiim qur'aan weyn isaga laftirkiisa faatixadaa lagu fasiray faatixadaan ku siinay haddaba maxaa la yidhi marka nebiga laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi waxaanu innaga yacni indhahaaga ha u taagin oo ha u hanqal taagin dadkaas waxaan ugu raaxaynay ee adduunyo dhaldhalaalkeed iyo noocyadeed ah marka aayaddu culammadu waxay yidhaahdaan waxaa laga qaadanayaa ninkii qur-aan la baro oo la siiyo inuunan marnaba indhihiisa ku taagin nin sara ama xoolo badan helay oo laakiin qur-aankii ka maqan yahay maaha inuu waanqal taago walidaalika alimaam abuu shaama abuu shaamat almaqdisi abuu shaama shaykhu limaami nawowi imaamu nawowi sheekhiisa wuxuu ahaa nin muxadis ah wuxuu ahaa muqri oo qur-aanka aada u yaqaano sharaxuu ku leeyahay shaadibiyada xataa wuxuu ahaa nin faqiih ah faqiihun muxadithun muqri'un ayuu isku ahaa ninkaa imaamka waxa uu leeyahay kitaabkiisa khudbatlkitaabi almu'amal nin kasta oo qur-aanka ilaahay baro oo nin lacag iyo xoolahay oo adduunyo ka badan u hanqaltaago qur-aankii buu liiday ninkaa isagaa qur-aankii ayuu liiday see qur-aankii u liiday wax ka fiican baad haysataa ninkan maxaa adiga ugu hanqaltaagaysaa marka ninkan xoolaha adduunyada un kaa badan adiga maa aragtid waxa ilaahay kugu sharfay ilaahay cid walba qur-aanka ma siinin ciduu jecelyahay unbuu qur-aanka waafajiyey ee markaa uu siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aad yacni u eedeeyey ruuxa qur-aanka inta la bara adduunye ka raaco oo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala suurat alcaraaf uu noogu sheegay oo uu yidhi watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaan fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah famahaluhu kamahali ilkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad tusaalaha laga bixiyey ninkaa wuxuu noqday nin ilaahay aayadihiisa baray ee adduunye u leexday aayadihii adduunye ka doortay shaydaankiina uu iska dabagalay oo shaydaan ka qaalib noqday adduunyada u iishay oo u leexday tusaalaha ilaahay ka bixiyey wuxuu noqday sidii ey oo kale ey famathaluhu kamahali ilkalbi tusaalihiisu waa ey tusaalihiis oo kale in taxmil calayhi yalhad haddii eyga la weeraro waa haraahirayaa ow tatrukhu haddaa iska daysidna haraahir ma daynayo inuu maantanan carabkiisa soo bixbixiyo waa ninkan marka yacnii xayawaankii ugu liitay baa lagu tusaaleeyey kadib markuu ahaa markii hore qof ilaahay aayaadkiisa siiyey markaa ninku hadduu aayaadkii alla ka tago adduunyo xaggeed u iisho u ka doorto mithaalkiisu halkaas buu tegayaa wuxuu alla yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun warituu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana wain ya'tihim caradun midluhu ya'khuduuh alam yu'khad calayhim miihaaqu lkitaabi anlaa yaquuluu cala allahi ila alxaq wadarasuu maa fiih waddaaru alaakhiratu khayrun liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun yahuuddii qolo ka mid oo ilaahay towreed baray oo laakiin laaluush qaadasho ku beddeshay dadkii u yimaado laaluushay qaadanayaan xaqii bay hareer marayaan marka markii la yidhaha war maa ilaahay ka cabsataan waa naloo dembi dhaafi doonaa kuwa iyagana ilaahay kitaabkiisa aada ugu ceebeeyey ayb maxaa alla uu yidhi sidoo kale mathalu aladiina xumiluu tawraata huma lam yaxmiluuha ka mathali ilximaari yaxmilu asfaara ayb dameer kutub la saaray oo kale ayuu la mid yahay qofka haddii qur-aankii intuu barto isaga dhaqaaqo oo aanu ku camal falin marka adduunyada waxa ugu daran ee qur-aanku dadku uga leexdaan yay ugu daran tahay saa darteed marka qofka xaamilul qur-aanka ah waa inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo oo adduunyada markaa xaggeeda uu aada isaga feeriyo alimaamu nawowi kitaabkiisa atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan oo qof kasta oo macallina ay muhim tahay inuu akhriyo kitaabkaas waa kitaab yar oo kooban oo alimaamu nawowi uu u alifay dadka qur-aanka xambaarsan wax laga rabo dadka qur-aanka xambaarsani waxa laga rabo wuxuu kitaabkaa ku yidhi alimaamu nawowi wayanbagii anlaa yaqsida bihi tawasulan ilaa caradin min acraadi ddunyaa waxaa habboon buu yidhi ninka qur-aanka xambaarsan inuunan ula qasdin qur-aanka barashadiisa gaaris uu ku gaaro adduunye min maalin maal inuu ku gaaro ow riyaasatin ama madaxtinimo ow wajaahatin ama weji aw irtifaacin ama dadka inuu ka saro maro calaa aqraanihi dadka isaga la filka ah ow hanaa'in cinda annaas ama inay dadka ammaanaan waa inaan waxaas ku raadinin ow sarfi wujuuhi nnaasi ilayhi ama dadka wejiyadooda adiga xaggaagaa soo maran oo dadka ha ku feerfeeriyaan waa inaanu isdhihin walaa yashiina walaa yashiina almuqri'u iqraa'ahu qofka qur-aanka yaqaanee dadka baro macallinka ahna waa inuunan ku ceebaynin camalkiisaas waxbarista ah bitamacin damac adduunya fii rifqin yaxsulu lahu yacnii waa inaanu waxbaristiisaas aanu ku ceebaynin ounan ku nuqsaaminin damac isaga ku jiro in markaa rifqi iyo uu ku helo wax uu ku gaaro waxaa ka mida buu yidhi marka fii rifqin yaxsulu lahu min bacdi man yaqra'u calayhi sawaaءun kaana rifqu maalan maal ha noqdo aw khidmatan wuxuu leeyahay macallinku ma ahan waxbaristiisa inaanu inuu ku nuqsaamiyo inuu dadka uu baraayo uga helo waxa uu uga helaya marka maal ha noqoto ha noqoto khidmo isaga loo shaqeeya ha noqoto ha laguu khidmeeyo waa inaanu dadka wax u barin wain qalla haba yaraata khidmada walow kaana calaa suurati alhadiyati hadiyadba ha ahaato yacnii qofka markaa qur-aankii baraysa maaha inay maskaxda kugu jirto war ninkan qur-aankii bar hadhow haddou wax helo hadiyad iyo ha kuu keenkeeno ama ha kuu shaqeeya adiga waxaa hataa inuu niyaddiisa geliyo ma aha waa inaad qofkan u barto qur-aanka kalaamka ilaahay ood faafinayso adiga haddaa adduunyo marka adoon u qasdin laguu keeno wax dhibaataa ma laha markaasu adduunyadii iyo shanigeedii ka hadlayoo wax aayadihii wuxuu soo qaatay waman kaana yuriidu xarha addunya an utihi minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiib ayb iyo xadiidkii nebiga uu yidhi man tacallama cilman qofkii cilmi barto mima yubtagaa bihi wajhullah waxa ilaahay wejigiisa lagu raadiye ah laa yatacalamuhu uusan u baranaynin ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya inuu xoogaa adduunyaha ku hela maaha lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama qiyaamaha jannada carafteeda ma urinayo ma helayo ninkii cilmi ilaahay dartii alla loogu dhowaada ninkii u barto qasad ah marka adduunyo darteed ninkii u barto jannada carafteeda ma helayo xadiidka abu daawuud baa wariyey biisnaadin saxiix ayb shayga saddexaad waxaa weeyaan inuu qofka mucallinkaa iska ilaaliyo alibticaadu can hajri lqur'aan qur-aanka inuu ka hijroodo waa inuu iska ilaaliyo qur-aankii waa bartay dadkiibuu barayaa isagii ma akhrinayo matalan amase wuxuu ka hijroodayaa qur-aanka macaalidiisa inuu barto aana midda ugu daran ayb inuu ku camal falo inuu ka hijroodo waa inuu iska ilaaliyo ayb qur-aanka noocay doontaba ha noqotee sina inaadan uga hijroonin oo uga cararin ama akhrintiisa ha noqoto ama macaanidiisaoo la barta ha noqoto ama ku camalfalkiisa ha noqoto dhibaatada ugu badan oo mucalimiinta haysataa waxa ay tahay qur-aankii waa xifdiyey dadkiina wuu baraa laakiin in macaanidii qur-aanka uu fahmo ma isku dayayo waxaa dhici karta labaatan soddon sano inuu macallin yahay xalqad tafsiir ama qur-aan inuunan fariisanin qur-aankii marka haddaan macaanidiisii la baranin hadafkii ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey qur-aanka ma la gaara qur-aanka ilaahay wuxuu u soo dejiyey in lagu tadabburo lagu camal falo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira afalam yadabbaruu lqowla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin qofka marka qur-aanka tadabburkiisa iyo fiirfiirintiisu waxay imaan kartaa marka la barto tafsiirkiisa qur-aankii tafsiirkiisiina culuum kaleu ku xiran yahay luqadii carabiga in la barto usuululfiqhigii in la daraaseeyo usuululxadiid in la barto culuumta saas isugu xiran yihiin marka ninka mucallimkaa waa inuu leeyahay waqti uu siiyo bal qur-aankan uu xambaarsan yahay kaydadka iyo khayraadka ku jiro horta inuu fahmi karo waa inu aada isugu dayaa ayb innaga waxaan naqaanaa qur-aanka waa la xifdinaa hortiisao qofka u socdaa marka ayb waxa qur-aankan ku jiray awaamir iyo nawaahi ma garanayo marka waxaa suurtagal noqon karta inuu qur-aankii xifdiyo isbaarana oo iska fadhiyo marka ayb meeqaa isbaarada fadhisa qur-aanka xafidsanna oo lafdigiisa si fiican u akrin taqaan meeqaa fadhisana xaggeen laga galay ayaga marka qur-aankii ma aanay fahmin qur-aanka oo aan la fahmin macaanidiisa ceeb aada u weyn waa ceeb waay walidaalika ilnabiga sala allahu alayh waali wasalam khawaarijta waxyaabaha uu ku eedeeyey ama uu ku ceebeeyey waxaa ugu badnaa cadamu fahmi alqur'aan qur-aanka inaysan fahamsanayn way akrinaayaan waa daldalayaan laakiin ma fahamsana oo wuxuu yidhi yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum qur-aankay akhrinaayaan kalxamaha uma dhaafayo kalxamaha uma dhaafayo macnaheedu waxay tahay qalbiga halkaanu ku yaalla halkaana qur-aanka lagu weeleeyaa oo macaanidiisa lagu fahmaa haddii marka kalxamtii uunan dhaafaynin qur-aankooda dhan halkaasu ku jiraa waay marka qur-aanka in la baran waayana ma keenaysa arrintaa iyadaa macno bacdi naas iyagana qalad bay u fahmeen xadiidkaasoo qur-aanka warmaa qur-aanka barataan warmaa qur-aanka ku dadaashaan marka la yidhaahdo qur-aanku khawaarijtaa wax ku keeni lahayday kuleeyihiin nebigu sooma dhihin khawaarijta qur-aanka waa yaqaanaan kalxamahan uma dhaafayo ee khawaarij maxaa lagu ceebeeyey qur-aankii bay akrinaayaan mana fahmayaan waay adiga qur-aankii bara fahmna haddaa rabta inaad khawaarij ka duwanaato ayb sooma garanin laakiin haddaad tiraa qur-aankii waa ka tegayaa jaahil dhago weyn baad soo baxaysaa marka ayb ninaan qur-aankiina akrin karin cilmi kale muxuu ka keena muxuu ka keenayaa marka ayb taa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladaas marka aad buu ugu ceebeeyey waxaana loogu ceebeeyey macnahaas qur-aankuna sidiisaba haddii uuna dhex yaallo laakiin macaanidiisa aan laga hijroodo barashada qur-aanka fahamkiisa camalfalkiisa haddii laga tago wax uu tara wax uu wax kale oo saa u weyn uu taraaya ma laha macnuhu waxaa la tusaaya xadiid nabiga sala allahu alayh waali wasalama ka sugnaado imaam axmed uu warinaayo wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayh waali wasalam maalin maalmaha ka mid a haadaa awaanu haadaa awaanu rafci lcilmi sida u joogay buu nabigu wuxuu yidhi kan waa waqtigii cilmiga la qaadayo yidhi waxaa la joogaa waqtigii cilmiga la kor yeelayo oo la qaadayo markaasaa nin saxaabada ka mid ahayoo la yidhaahdo ziyaad ibnu labiid ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah kayfa yurfacu alcilmu cilmiga see loo qaadayaa waqad qara'na alqur'aana annagoo qur-aankii akhrinay wa callamnaahu abnaa'anaa wiilasheennana aan barnay annagiibaa qur-aanka akhrinayna wiilasheennii baan barnay see cilmiga loo koryeelaa buu yidhi rasuulkii ilaahayo markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam fakilatka ummuka yabna labiid ibnu labiidow hooyadaa ha ku weyso yidhi in kuntu la acudduka min afqahi ahli lmadiina waxaan kugu tirinaayo yidhi dadka madiina joogo magaaladan ninka ugu fahamka badan baan kuu malaynayo yidhi awalaysat altawraatu waalinjiilu biaydi alyahuudi waannasaaraa famaa aghnaa canhum war towraad iyo injiil sow yahuud gacantooda kuma jiraan famaa aghnaa canhum muxuu u taray buu yidhi marka kitaab ayaa gacanta iigu jira aniga oon haystaa haddaan lagu camal falin oon la fahmin muxuu taray buu yidhi waa kuwanba way haystaan famaa aghnaa canhum xiina tarakuu amrallaahi ilaahay amarkiisii kitaabka ku qornaa markay ka tageen kitaab baan haystaa maxay u tartay buu yidhi xadiidkan marka waxuu na tusaya qur-aanka inaan laga hijroonin ku camalfalkiisa fahamkiisana inaan laga tegin marka qofku waa inuu isku cilmigiisuna waa inuu isku miisaannaado siduu isugu miisaanaan karo waxay tahay luqada carabiga waa inuu qayb ka barto ile qur-aanku carabi buu kusoo degay iyadoo naxwadii iyo sarfigii iyo la baranin la fahmi maayo qur-aanka luqadii carabiga waa inuu waqti siiyaa waa inuu waqti siiyaa usuululfiqhigii ile waa wixii habkay culummada wax ugala soo baxaan qur-aanka yaa lagu fahmaa waa inuu cilmiga xadiidka wax ka yaqaano ila qur-aankii waxaa lagu fasirayaa axaadiidtii nabiga calayhi salaatu wasalaame waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin qofka mucallimkaa cid uga baahi badan malaha maxaa yeel isagii baaba qur-aankii bartay marka cilmiga isagaa ku owleysan marka inuu ku dadaalo isagaa ku habboon waxaa sidoo kale ka mid ah aadaabta alibticaadu can an yastakila bilqur'aan inuu ka dheeraado qofku inuu qur'aanka xirfad ka dhigto xirfad oo wax ku cuno qur-aankii xirfad oo wax ku cuno waa inaanu ka dhiganin qofka mucallimka ah mas'alo fiqi baan ka hormarinaa taas ka hor mas'aladaa waxay tahay qur-aanka isaga in ujro iyo lacag lagu qaato baristiisu ma bannaantaha mise ma bannaano culammadii hore qadiiman wa xadiidan kuwii hore kuwii dambe waxay u badan yihiin hadday dani keento sideeda inay u bannaan tahay waxaana daliil ay ugaga dhigeen xadiid bukhaari ku sugan oo nebigu sal ll ly slam uu yidhi ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah waxa ugu xaqnimo badan oo aada wax ku qaadataan ujro kitaabka ilaahay waaye nimankii abuu saciidin alkhudri ninkii la qaniinay markay ku akhriyeen faatixada ee uu raystay soddon neef oo arigay uga qaateen nebigana waa u qiray calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari ku sugan waay labadaa xadiid waxay tusayaan midna ruqyada midna wuxuu tusayaa waa macno guud buu bixinayaa wax ujro lagu qaato waxaa ugu badan kitaabka ilaahay haweenku inay mahar ka dhigtaanna bukhaari baa isagana warinayo naagta markii la mehersanayo inay meherkeeda ka dhigato qur-aan waa u bannaan tahay oo ay tiraahda aniga waxaan ogolaya jus ama laba jus ama saddex jus oo qur-aan inay barto waa lagu mehersan karaa haweentii xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi sahl bni sacd yaa daliil u ah ayb bacdi ahlilcilmi iyagu waxay yidhaahdaan qur-aanka ujro laguma qaadan karo waxayna deliishadaan saddex xadiid oo midna cubaadatu bnu saamid oo wariye midna ubay ibnu kacab axaadiidta waxay tilmaamayaan ubay ibnu kacab baa wuxuu leeyahay nin baan qur-aanka baray riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan nin ahlu sufa ka mid a ayaan qur-aanka baray oo u dhigay markaasuu wuxuu ii soo hadiyeeyey qaanso fallaar iyo qaansadeed buu iisoo hadiyeeyey nebigii baan u keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu igu yidhi rasuulkii sal ll cl salam war ma jeceshahay inaad qaansa naareed qabsato ood qaadata maya buu yidhi celi buu yidhi marka iska celi ayb waan iska celiyey yidhi ubay ibnu kacab xadiid cubaadata bnu saamidna kaasuu ka agdhow yahay labadaa xadiid marka laysku geeyo duruqdooda waa xasan waa inay xasan yihiin baa culamo badan oo muxadisiin ay tilmaameen waxaa ka imaanaya marka kii hore iyo kuwan sida lagu jamciyo ugu wanaagsan waxa ay tahay laba maada in lagu xambaaro labadan xadiid culamaau yacni alxadiid waxay ku sharxeen labadan xadiid oo dambe macnuhu inuu yahay qof ahlu sufo oo kale ah qof faqiir ah ama agoon ah waxba aan haysanin haddii qofkii ilaahay qur-aanka baray uu yidhaahdo qur-aan ma kuu dhigaayo ilaa aad lacag keento macnahaasay ku xambaareen culummadu oo waxay yidhaahdeen dad marka iyagu in wax laga qaadaba aynan ahaynoo sida ahlu sufo islaamkii marti u ah inuu wax ka qaatuu diidayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee mutlaqan qur-aan lacag ma lagu bixi kara ma aha ee dad fuqara oo muslimiintii marti u ahaa oo iyaguo masaajidka iska deganaay oo ilaahay dartii usoo hijrooday haddii la yidhaha qur-aankii keena lacag marka markaasaa la idin baraa way fool xuntahay waa waaqicatu cayn marka xadiidkaas waxaa kale ama waxaa kale ku macneeyaan qofku haddii markii hore uu qur-aanka qofkan u baraayay isagoon waxba kula heshiinin nin baad qur-aankii bartay adoo waxba kula heshiinin ilaahay dartiis inaa isaga bartaa rabtay markaasaad istiri warniyo markaad cabaar u wado lacag ka qaada ninkan xoolaasaa uga qaadatay ma banaana axaadiidtan macnahaasay leedahay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga macaani noocaas a u keenaa laakiin isku soo duubduub waxaa taas marka culummadii dambe wakhtiyadan dambe weliba jooga yani muta-akhiriinta culummadii dambe iyagu waxaybay yidhaahdeen zamankan oo dowlad qur-aankii wax ku bixinaysa aanay jirin haddii la yidhaahdo marka macalinku yowna waxba qaadanin cid wax siin kartana ma leh la yidhaahdo hadday isagana duurkiisa u shaqatayayaa ilaa ilmaa ku xiriireen meeshii marka waxaa ka baxaya maslaxadii qur-aankii in la bartaa meeshii lagu weynayaa walidaalika marka xadiidka iyo qur-aanka iyo in lagu qaato qofkii dani ku kaliftay inuu ummadana khidmo ugu qabto isagiina marka uu wax ka helo wax dhibaataa ma leh laakiin hal in la yska ilaaliyo adiga qarabkaaga iyo niyadaadu inay noqoto meeshaan lacag ka tacab maya waa mida hadda baabkan aan masaladan usoo wado haddaad yani istiraado war meel maanta lacagtaa laba qur-aankia ka jiree lacag isaga qaada hadday sidaa tahay ma fiicno marka macalimiintu iyagu haddayba wax qaataan oo dadkii wax awoodaya ay wax siinayaan dadka aan awoodi karin waa inaysa waxba ka qaadin masalan ilmaha agoontoo kale oo waalidkood dhintay oo waxba aan haysanin adiga kuwan kalaadba lacag ka heshaaye war miskiinkan waxbar ilaahay adigaba ilaahay baa qur-aanka ku baraya laakiin haddaad tirahdid maya dugsigaan aniga agoontu ay gu badan tahay iga dhaaf ma qaadayo haddaad tirahdid taas in ilaahay looga cabsado dadka aan awoodda u heli karin ay iska bixiyaan wax u dhig kuwan kale wax ka qaadanaysa adiga laftirkaada ayb ujrada la sheegayana hadday meesha ka baxdo dad isxilqaamay oo hadda uun yacni mujtamacii wax u ah hadday iyagu macallinka meel uu wax u saaraan oo jucli wax la yidhaha ay u sameeyaan war ilmahan qur-aanka bar annaga abaalgudi wax khayr badan kuseynayna ay yidhaahdaan taas iyadu waxaa weeyaan ujro maba ahanba jucli baa ama jacaala la yidhaahdaa ayb calaa kullin qur-aanku marka qofku inuu xirfad ka dhigto adduunyo keliya uu ku raadiyo niyadiisu saa u xumeeyo waa inuu iska ilaaliyo macallinka alimaam abu cubayd alqasim bnu salaam kitaabu fadaa'il اlqur'an kitaab la yidhaha kitaabu fadaa'il qur'an buu leeyahay madbuuc ah wuxuu baabaystay baabu lqaari yasta'kilu bilqur'aan qaariga qur-aanka wax ku cuno ninka qur-aanka wax ku cuno ayb markaasu wuxuu keenay ayb wayarza'u calayhi alamwaal oo amwaasha dadka ku nuqsaamiyo wamaa fii dalika min alkaraahati wاtashdiid xadiidkii marka abi saciidin alkhudri hadaaya aan akhrinaynuu keenay tacallamu lqur'aana qur'aanka barta was'alu llaha bihi ilaahay waxaad ku weydiisataan qur-aanka alle wax ku weydiista janno iyo wixii lamida qabla an yatacallamahu qowmun dad intaynan baranin yas'aluuna bihi dunyaa adduunyo qur-aanka ku weydiisto qur-aankii markay akhrinaan keen keen ayaa kasoo horeyso faina alqur'aana yatacallamuhu alaaatu nafar saddex qolo ayaa qur-aanka barato rajulun yubaahii bihi nin qur-aankii waa ku faanaa warajulun yasta'kilu bihi nin waa ku cunaa warajulun yaqra'uhu lilah ninna ilaahay dartii buu u akhriyaa kaadiga waxaa laga rabaa hadafka ugu horeeya inay noqoto ilaahay dartii ajar aa ka raadsatid ninkan aad barayso lacagtan aad ka qaadanaysa ajarkaa ka badan dayniyadaadu saas ku jira ay ku jirto oo sidanna marka ay duruufi kuu keentay casaa walacalla marka inaad yacni ilaahay subxaana wa tacaala niyadaada uu wax badan kugu siiyo wuxuu abuu cubayd sidoo kale uu keenay xadiid nebigu uu yidhi sal ll ly salam laysa minna man lam yatadanna bilqur'aan annaga nagama mid aha ninka aan qur'aanka ku luuqaynin saa lagu fasiraa ku luuqaynin macnaha ninkaan qur-aanka si fiican oo tajwiid lahoo yacni cod quruxsan aan ku akhrinin nagama mid aha xadiidkaas macno kalena waa leeyahay oo abu cubayd uu sheegay alqaasim ibnu sallaam oo wuxuu yidhi laysa mina man lam yataganna bilqur'aan macnihiisu waxaa weeyaan attaganii huwa alistignaa attaganii waxaa weeyaan alistignaa yacni in qur-aanka lagu deeqtoomo watacafuf in lagu dhowrsado qur-aankii maxaa looga dhowrsanaya can mas'alati innaas dadka baryadooda qur-aankii baa ku dhowrsanaysaa waxaad kaga dhowrsanaysaa dadka baryadooda see marka yeelaysaa war waxaa isla nin xaamilulqur'aanaad tahay dadkan iyo xoolahooda farax uga qaad ilaahay wax ka fiicanba ubu ku siiyey qur-aankaad ku kaaftoomaysaa xoolihii dadkaad kaga kaaftoomaysaa attaqanii huwa alistighnaau watacafufu can mas'alati innaas wasti'kaalihim bilqur'aan iyo dadka in qur-aanka wax looga cuno wa an yakuuna fii nafsihi bixamlihi alqur'aana haniyan qur-aanka xambaarashada uu xambaaran yahay darteed ayuu wuxuu naftiisa uu kaga yeelayaa qof deeqtoon wa in kaana min almaali mucdiman hadduu doono maalba yaanu lahaanin adoo ebel ah oo aan maal lahayn inaad qur-aanka ku kaaftoontaa laga rabaa laysa minaa man lam yataganna bilqur'aan sidaasna waa lagu macneeyey oo a'immadii salafka waaweyneyd ee weliba qariibulxadiidka aada u taqaanay sidaasay ku macneeyeen waxaa ka mid a sidoo kale aadaabta laga rabo mucallinku in dariiqadiisa iyo manhajkiisa uu toosan yahay waa inuu yacni mucallinka ilmaha waxbaraayo an yakuuna daa caqiidatin saxiixatin saliimatin waa inuu yahay qof caqiidadiisu nadiif tahay oy nabadgalsan tahay maxay ka nabadgashayn shirki waa inuu shirki ka nabadgalo maxaa yeeley qur-aankii macaanidiisii iyo shirki meelis islama geli karaa afar iyo labaatanka sac qur-aanku waxuu la dagaalamaa shirkiga war ilaahay yaan wax loogu darin war ilaahay yaan wax loogu darin buu leeyahay qofku marka waa inuu aad caqiidadiisa u ilaaliyo shirkiga waa inuu ka ilaaliyo waa inuu khuraafada ka ilaaliyo waa inuu caqiidadiisa ka dhowro yacni falsafo iyo kalaam inuu ka ilaaliyo oo caqiidadiisu ay noqoto caqiido ka burqanayso qur-aanka oo xambaarsan yahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sidii ay saxaabada u fahmeen sidii ay saxaabada qur-aanka iyo sunnada waxaynan saxaabada ka fahmin haddaan annagu ka fahmno meel cidlaan haynaa macalinka marka weliba waa ugu darayna walidaalika weliba inuu macalinka aada isu jira waayo abu daawuud wuxuu werinaa fii kitaabi sunna min sunanihi mucaad ibnu jabal baa wuxuu yidhi radia allaahu canhu yuushiku an yaqra'a alqur'aana waxaa dhow qur-aanku inuu akhriyo albaru waalfaajir ninka faajirka iyo baariga waalmar'atu waarajul nin iyo naag wasagiiru waalkabiir mid yar iyo mid weyn waalxuru waalcabdu xor iyo addoon yacnii qur-aanka in aad inta loo barto oo dad badan ay qur-aanka akhriyaan yaa dhici karto oo dhow oo qofkii markuu qur-aanka barta dabadeed uu yidhaahdo maa lii laa utabac waa ninaan niyo fiicnayn waay wuxuu leeyahay marka waxaa dhacaysa buu yidhi qof inuu yidhaahdo war maxay dadku ii raaci la-yihiin oo qad qara'tu lqur'aana qur-aankiina waa xifdiyey qur-aankii waa kan waa aqaanaa dadkiina ima soo raacayaan maxaa dhacay wallaahi inaysa i raacaynin ilaa inaan wax cusub bilaaba ma ahan halkaasuu marka wuxuu ka bilaabayaa bidco iyo caqiido aan toosnayn oo dadku aanay hore u aqoonin markaasi loo raaco iyaakum wamabtadac markaa wuxuu yidhi war iska ilaaliya ninkaas wuxuu bilaabanayo diinta kusoo daraayo iska jira imaam abu daawuud kitaabu sunna min sunanihi buu ku warinayamarka macalinku waa inuu aada waxyaabaha isaga ilaaliyo waa inuu bidcada iska ilaaliyo waana aqoon inuu u yeesho bidcada bidcada laftirkeeda waxaa iska badan baryahan qofku inuu waxaan waa bidco waxaan waa bidco aqoonna uusan u lahayn si marka isagu uu sunnada iyo bidcada u barto inuu yani si u kala garto waa inuu aqoon u yeesho kutubta sunnada waa inuu yaqaano ayb kutubta bidcada iyo sunnada kala soocayso qawaacidda ku kala soocayso waa inuu garanayo nacam ayb marka dariiqadiisa iyo yacni caqiidada uu laasimayo waa inuu aada u dadaalo si ardaydu u helaan meel fiican oo caqiidadeedu nadiif tahay hadday ka soo bilaabaan hadhow marka dadkii dhallinyaradoodii waa fiicnaanayaan nacam sufyaan athawri ama bacdu salaf ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi inna min sacaadati alxadati waalacjamiyi an yuqayida allaahu man ya'khuduhu calaa dariiqati sunna liibaanta cunuga yarka ah ilmaha yaryar yani liibaantooda iyo ninka cajamigo islaamka hadda soo galay ninka cajamiga islaamka aan hore u ahayna gadaal ka soo galay ama ilmaha yaryarka liibaantooda waxay ku jirtaa inuu ilaahay ku xiro qof sunnada ku hogaamiyo dariiqadii sunnada nin gacanta ugu qabto inay helaanay u baahan yihiin haddii kale ninkii ninka ugu horeeyo ay helaan ayay masalaha ag dhiganayaan lagama dhaadhici kara waa qaldan yahay qofkaas koox keliyana kama hadlayo cid walboo jaahila waa iska noocaas nin kastoo jaahila hadduu sunnada yacni qof sunnadii aqoon u leh oo waayo kii uu ag fadhiisto unbuu caqiiayu ku dariiqo noqona taas marka inuu iska ilaaliyo soo isaga ilaalin karana waa in sida laysaga ilaalin karana inuu macalinku toosan yahay marka in aada kutubta caqiidada loo akhristo qof aqoon u lehna laga akhristo nacam ayb tan kale waxaa weeyaan alxadaru can qasdi اtakhiiri bikasrati اlmushtahiliin waa balaayo iyadana aada u badan waa inuu ka digtoonaado macalinka in isaga keliya unle wax laga barto isaga keliya in wax laga barto ardaydu ay isaga u badnaadaan oo ardayda uu wax u dhigaayo cid kale inaynan aadin taasoo kale marka imaamu nawowi tibyaanka wuxuu leeyahy waa qasad xumo ayb oo wuxuu yidhi walyaxdar min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi calaa gayrihi macallinku waa inuu ka digtoonaado inuu dhibsado ama uu noco ardaygii uu wax baraayey oo nin kale wax ka akhrisanayo markuu arko yacnii nin kale adi un kula mida inuu u tago oo wax ka akhristo ardayga waa inaadan nicin miman yantaficu bihi wa haadihi musiibatun yubtalaa biha bacdu lmucallimiina aljaahiliin waa musiibo buu yidhi arrintaa lagu ibtileeyo mucallimiin jaahiliina qaar ka mida mucallimiinta jaahiliinta lagu ibtileeya oo markuu arka ardaygii oo wax u dhigi jiray oo nin kale wax ka akhrisanayo maxaa ku geeyey maxaad ahayd meeshaan maxaa u aadaysaa aniga keligay waa inaa aada joogtaa buu leeyahay taas marka qasad xumo waa maxaa yeelay ninkan haddii waxaa adiga bari lahayd uu baraayo qasadka inaad tira war ninkan shaqadan qabalahayo iga qabtay ninkan in wax la baraa muhiim ahayd ninkii wax baraba marka waa ninkiisa kale ma ka hadlaayo qof yacni bidca iyo ku dhex jiro ama khuraafo ku dhex jiro iyo kaas waa looga naseexayna laakiin dadku waa ku marmarsiyoodaan arrimahaas hadda culimmaduna waa sheegaan waa lagu marmarsiyoonayaa sida loogu marmarsiyoona waxay tahay macallin ama nin shiikaad arkaysaa ardaygii uu wax u akrinaya hadduu arko isagoo nin kale wax ka dhegaysanaya war ninkaa maxaad uga dhegaysanaysaa haddii la yidhaha marka macallinkan war maxaa uga celinaya ardayga wuxuu leeyahay caqiida xumadiisaan ka celina ha caqiida xumaa kan haddii caqiidadiisa la suaalo kanna la su-aalo iskumid waay haddii labadooda la weydiiyo war adu maxaa ictiqaadsan tahay waxaa kanna waxaa waxaa isku mid bay ictiqaadsan yihiin muxuu marka uga eriyaa qofkan kalena waa dulmi iyo qasad xumo waa asaga keliya in la ag joogo rabaa waa midda marka imaamu nawowi uu leeyahay mucallimiin jaahiliina waxaasoo kale yaa lagu ibtileeyaa wa hiya dalaalatun bayinatun min saaxibihaa calaa suui niyatihi buu yidhi qofkeeda niyadiisu inay xun tahayna tusaysaa arrintaas wa fasaadi qawiyatihi bal hiya xujatun qaadicatun calaa cadami iraadatihi bitacliimihi wajh allahi tacaala waxayna tusaysaa buu leeyahay in macalinkaas waxbaristu aynan ilaahay dartii ka ahayn fa innahu low araada allaha tacaala hadduu ilaahay rabi lahaa bitacliimihi waxbaristaa alla dartii ay ka ahaan lahayd lamaa kariha dalika maba naceynba arrintaas bal qaala linafsihi wuxuu nafsadiisa ku dhihi lahaa ana aradtu daacata bitacliimihi aniga ninkaan inaan waxbaro maxaan u rabaana inaan ilaahay ku adeeco waqad xasala waana la barayba ninkan oo nin kalaama baraayo maxay marka wixii aniga aan samayn lahay nin kalaa samaynaayo waa ka joogi lahaa markalaakiin tanaafuska noocaas oo kale ah oo keliya un ay keenayso xaasidnimada iyo wax lamidka ah waxa weeyaan jahli mucalimiinta qaarkood ku jira waaye waana inay iska ilaaliyaan ayuu alimaamu nawowi kitaabkiisa tibyaanka uu ku sheegay musnad addaarimi ayb alimaamu daarimi kitaabkiisa musnadka wuxuu cali bn abi aalib ka wariyey inuu cali yidhi yaa xamalata alcilmi icmaluu bihi war dadka cilmiga xambaarsanow cilmiga ku camalfala fa inama alcaalimu man camila bimaa calim caalimku waa ninkii ku camalfala wuxuu gartay uu yaqaano wa waafaqa cilmahu camaluhu camalkiisa ou cilmigiisa waafaqay wasayakuunu aqwaamun dad ayaa imaan doono yaxmiluuna alcilma cilmigay xambaarayaan laa yujaawisu taraaqiyahum karxamadooda ma dhaafayo yukhaalifu camaluhum cilmahum camalkooda cilmigooda khilaafayo wa tukhaalifu sariiratahum calaaniyatuhum waxa ay muujinayaanna waxay khilaafsan tahay waxay qarsanayaan yajlisuuna xilaqan xalqado waa fadhiisana xalqooyin ay leeyihiin yubaahii bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ay ugu faanaan xataa ina arajula waxaa mushaahidka meesha waa xataa ina arajula qofku layaqdabu calaa jaliisihi qofku wuxuu u caroonayaa oo ku xanaaqayaa ninkii ardaygiisa ahaa ee dhinaca fadhiyey muxuu ugu caroonayaana an yajlisa ilaa gayrihi nin kale macallin kale ama shiikh kale inuu la fadhiisto darteeda ugu caroonayaa wayadacahu uu ka tago ulaa'ika laa tascadu acmaaluhum fii majaalisihim kuwaas camalkooda meesha ay fadhiyaan lagama qaado camalkooda kor lama geeyo kuwaas ulaa'ika laa tascadu acmaaluhum fii majaalisihim tilka ila allah acmaashooda ilaahay uma korto xaggiisa daarimi fii musnadihi buu kusoo saaray culimmadii marka waaweyneedee salafka sida alimaamu shaafici oo kale waxaa laga hayaayo inuu dhihi jiray wadidtu ana hada alkhalqa tacalamuu hada alcilma yacni cilmahu wa kutubahu calaa an laa yunsaba ilaya xarfun minhu waxaan jeclaaday buu yidhi cilmigan dadka inay aniga iga bartaan oy iga qaataan oo aniga aan la ii nisbaynin inay aniga iga bartaan oo aynan dhihin qaala shaaficiyu aanay dhihinba yani muhiimku waxaa weeyaan cilmiga in la barta laakiin aniga in la isheeg sheego ama in aniga layga bartay in la sheega maba rabo yidhi ikhlaas meeshaas ka gaari waxaa habboon qofka mucallinka inuu u naxariisto ardayga wax u akrinayo axaadiis badan baa ku soo aroortay raxmadda iyo naxariista si guud man laa yarxam laa yurxamu lahu qofkaan naxariisanin looma naxariisto macallinku marka ardaygu waa inuu naxariis u qabo ayb macallinka aan naxariisanin looma naxariisanayo isagu ayb rifqiga iyo dhimrinta meeshii laga saaro shiddo iyo dhib unbaa yimaado abuu saciidin alkhudri saxaabigaa markay u yimaadaan dadka cilmiga rabo dalabatulcilmiga wuxuu dhihi jiray marxaban biwasiyati rasuulillahi sal l salam war ku soo dhowaada dardaarankii rasuulka ina anabiya sal l salam qaal nabigu wuxuu yidhi ina annaasa lakum tabacun dadka idinkay idin raacayaan wa ina rijaalan rag ayaa ya'tuunakum idinkaga imaanayo min aqdaaril ardi dhulka geesihiisa haddaad saxaabadii tihiin dad baa adduunka geesihiisa idinkaga imaanayo yatafaqahuuna fi ddiin iyagoo inay diinta idinka bartaan rabo fa idaa atowkum hadday idin yimaadaan fastawsuu bihim khayran dadkaas ardadee wax baranaayo khayr iskugu dardaarmo yacnii hala kaalmeeyo ha loo naxariisto garabkooda hala galo tirmidi iyo ibnumaajah baa xadiidkaas soo saareen waxaa habboon macallinku inuu ardaygiisa naasix u yahay u khayr meero taladan halaagiisa inuu aada uga naxo inuu tala fiican siiyo sidii wiilkiisaoo kale inuu ugu naseexeeyo leanna nebigu wuxuu le addiinu nasiixa diinku waa nasiixo dadkao dhan uunu u yahay macallinka iyo ardaga calaaqada ka dhaxayso aabba iyo wiilkiisaoo kale wa nacam marka waa inuu aada ugu khayr meero wiilkii ilmihiio meel xun kasii dhacayo inuunan kala jeclaanin ma aha waxaa habboon sidoo kale macallinku inuu akhlaaqda sharciga ee wanaagsan inuu ku dhaqmo oo isaga runta akhlaaqda wanaagsan ee ardaygu kaa baran kara waa maxay run sheegista dhowrsanaanta yacnii waxaa ka mid a sidoo kale yacni raxmadda iyo naxariista waxaa ka mid a hay-ada qofka uu yahay hay-adii marka sunnadaad oo inuu ku dadaalo garkiisa uu yacni daayo garku shallaysto markuu akhrinayo yacni qur-aankaoo kale dhahaaro inuu ku dadaalo dhahaarada weysada iyo kale iyo dhahaarada inuu aada ugu dadaalo ardaygu inuu waxaas oo dhan ka barta macallinkiisa ayb ayb macallinku marka ardaygu marka uu himadiisa inuu kor u qaadan rabo waa in ardadana ay isugu mid u yihiin yacnii xagga cadaaladda oo inuu ku dadaalo ilaa in arday oo arday kale ka fadilaayo leajli oo uga fadilaayo ay tahay dadaal uu sameeyey darteed maaha macallinku mararka qaar marna ardaygood waxbuu siiyaa markaas si oo u fiicnaado iyo waxu siiyaa mararka qaar itxaaf iyo hadiyad waxbuu siinaya soo arday u fiicnaado mararka qaarna macallinku cuquubu isticmaalayaa inuu ardayga ciqaabo ardada qaar ayaan soo dadaalaynin maalan inuu ciqaabo ayaa dhacayso ciqaabtaasi marka waxay u baahan tahay shuruud in lagu dabdiyo fuqahadu marka ciqaabtaas waa dabdiyeen shuruuddaa waxaa ka mid a koow ta ugu horeyso ardayga la garaacaayo waa inuu toban sano ka weyn yahay toban sano iyo ka weyn toban iyo wixii ka weyn waxayna ka qaadanayaan xadiidkii nabiga sal l salam muruu wlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum calayha wahum abnaau cashirin ilmihiina salaada fara toddoba jir markay yihiin hadday toban gaaraanna ku garaac salaadii baa marka waxaa laleeyahy hadduu toddoba jir yahay sideed jir sagaal jir duu googooyay salaada ma la garaacayo xusheed unbaabis waay toban markuu gaara garaacista lagu bilaabi kara waa salaadiina tan marka iyadu marka xadiidkaasay culammadu ka qaateen alimaam ibnu muflix kitaabkiisa alaadaabu sharciya yaa uu ku sheegay yacni marka ta koowaad marka midaas waay ibnu muflix fi laadaabi sharciya uu ku sheegay ibnulxaaj fii kitaabihi almadkhal dhammaantood marka xadiidkan waxay ka qaateen shardigan tan labaad waxa ay tahay garaacistu waa inaynan ka badnayn saddex saddex garaacid saddex yacni dhufasho ilaa toban waa inaynan ka badnayn saddex ilaa tobanay fuqahadu isku khilaafsan yihiin ayb taa iyaduna marka waxaa weeyaan ayb saddexda marka waa madhabka xanafiyada iyo maalikiyada qaar ka mida iyo culammada shaaficiyada qaar ka mida saddex garaacis ka badan mayay leeyihiin ayb madhabka labaadna waxaa weeyaan saddex ilaa iyo toban baa la gaarsiin karaa mid afaraada waxaa jira saddex iyo ka badan laakiin waa inuunan gaarin inta ugu yar ee xuduud lagu dhufto xuduudda inta ugu yaraa lagu dhufta afartan wa waa inaan afartan la gaarsiinin saddexdaa madhab iyay kala sheegaan nacam mid kastaana wej unbuu daliishanayaa bacdi axaadiid iyo yani aqwaal ahlucilmiga laga soo guuriyey iyo waxyaalaha yay daliishanayaan nacam calaa kullin marka saddex ilaa tobankaasaa loo badan yahay waa inaanu ka badinin tan saddexaad waxa ay tahay garaacistu waa inaynan korkiisa saamayn ku daqar inaynan ku yeelanin daqar marka dhiig in laga keeno iyo korka in laga barariyo iyo maya maxayna hadafka cunugan in la dilo korkiisa la xanuujiya ma ahane waxaa weeyaan in gacanta loo qaaday oo marka yacni xanjafin iyo edbin unbaa laga rabaa ee hadaf in laga dhigta maa haddii la garaaco la garaaco la garaaco laga badiyo u barana marka dambe hadduu bartana boqol hadaad ku dhufato meesha unbuu taagan yahay taas iyada marka waa middaas aalada oo wax ku garaacayana culummadu waxay yidhaahdaan waa inay noqoto aalad aan wax dhibaynin aaladda maxaa looga wadaa hadduu soo qaato bir sax ma aha hadduu soo qaato garuun qofka uu ku dhibo karaa haddii lagu dhufto maya waxa wax ku garaacaya culummadu waxay yidhahdaan addiratu diradu marka waxaa weeyaan waa sarbi camala sarbida ushaan marka ama mareerka laga gooyo ama untarta laga gooyo kale ee weliba qoyan in lagu tumo maxaana taas iyadu dhaawacna ma gaarsiinayso qofku yacni jab iyo waxaa ku keeni mayso ee xanuunna waa leedahay xoogaa taas marka aalada oo wax ku tumaayana waa inaysan noqonin aalad cunugu wax u dhibi karto yacni uu ku dhiman karo inaanay noqonin tan shanaa tan kale lixaad waxay tahay an yakuuna darbu wasiilatan lita'diib garaacistu waa inay kaa noqoto dariic un wasiilo wax lagu gaaro un laakiin haddaad iyada hadaf ka dhigto ood cunuga yacnii meel walba usoo marto saa u dili lahayd leh cunugiio iska toosan hadaad marmarsiyo un u raadsato garaacista un aad ka dhigato shaqo waa khalad waayan ayb midda kale macalinka waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid a alimaam ibnu qudaama muqniga wuxuu ku sheegayaa edbintu hadday suurtageli karto marka garaacistu waa wasiilo lagu gaaro aadaabta hadday aadaabtii haddii la heli karo iyadoon garaacis la samaynin waa inaan wax la garaacin wey waxma la garaaci karo ayb wuxuu leeyahay isagoo hadday suurtagal tahay cunugan in edab la edbiyo isagoon la garaacin waa inaan la garaacin ayb ma suurageli kartaa way suurageli kartaa haa maxaa yeelay ilmaha haddii la ciqaabo oo wixii la sii lahaayoo kale laga celiyo xirmaan ciqaab noocaas oo kale haddii lagu sameeyo iyadoon ul korkiisa lagu dhufanin inay uga daran tahay aa dhici karto haddii la canaado oo dugsigoo kale ilmaha marka la kala daayo saa lagu celiyo haba haddaa doontaa garaaci haddaa wax samayso dugsigaa lagugu celinaa saacad dugsigu ou fadhiyo ilaa ilmuu fasax waa iska jecel yihiin haddii marka isaga la canaado waxaa dhici karta marka inuu dhibaatada iska dhaafo haddii la heli kara marka garaacis in la aada ma aha umam xataa dad aan hadda muslimiin ahayn oo gaalo ah yaa ilmaha waxaa weeyaan iyagoon garaacin iyay ka cabsanayaan say yeelaan haddaad fiiriso waxaasay ku samaynayaan waa canaanayaan wixii la sii lahaay oo kale ka daahinayaan cunugu marka waa iska edabsanaya haddii marka siyaabo aan garaacis ahayn lagu heli kara aadaabtu way fiican tahay iyada tan kale waxaa weeyaan macallin qofka wax garaacaya labadooda edbinta qofka wax u garaacaya waa laba qolo waalidka ilmaha dhalay iyo macallinka macallinka isagu ma garaaci karo ilmaha ilaa uu fasax ka haysto weliga ilmaha ninka ilmaha mas-uulka ka ah waalidka waa inuu fasax ka haysto ilmaha haddii marmar ma la xanjafi karaa xanjafi haddii uu ku yiraahdo oo aad fasax ka haysato waa yeeli kartaa sidaan aan sheegnayaana shuruudan iyo dawaabidan baana lagu ilaalina haddaanu ku fasixin macalinyani waalidka ilmaha dhalay ma garaacaysid habkale u edbi hadaad doonto waa sida kutubaha fiqiga ku tahay masaladan ibnu xajar ilhaytami kitaabu ka qoray layihaa taxriiru lmaqaal masaladan keliya su-aalo laga soo weydiiyey waa madbuuc kitaabkaas waxaan oo shuruudaabuu marka tilmaamay meel badanna wuu kasoo qaadqaaday waxyaabaha marka waa waxyaabaha marka aadaabtii yani dawaabidda tacsiirta ama ciqaabta ku xiran ugu dambaynta macalinka inuu isticmaalo isaga laftirkiisa inuu isticmaalo mawhibadiisa cilmuhu haddow ayaan muddo ou la joogo habab badanoo wax lagu fahamsiin karo garan karaa taa laftirkeeda iyo khibradiisa inuu adeegsado midda kale macalinka macallinka laftirkiisa bacdul awqaat inuu yacnii ilmaha uu fasax ka qaatoo kale waa fiican tahay usbuuc ha noqoto muddo marka wax wado maxaa yeelay nafsiyan waxaa la arkay macalinka haddaanu fasax qaadanin maalin walba ilmahu ku ag ilmihii marka uu ku dhex jiro isaga ilmihii marka waa isku qabaamayaan isaga laftirkiisa dabcigaa ka xumaanaya ayb walidaalika marka fasaxa iyo xoolaha tanafuska ilmahana ay helaan ilmihii haddii fasax ama yar ay helaan oo usoo xiisayaan macallinkii laftirkiisa usoo xiisaa asagoo xoolaha soo nafiso maskaxdii u degtay macallin konton ilmo maalin walba ka kor qaylinayaan dee dhib badana u yaallo innaga marka taas waxaa weeyaan ma nagu badna walidaalika macallinku muddo markuu dugsiga wado wuxuu noqonaa qof nervos ou noqonanerva ku kacay waxaa dhici karta marka inuu wax aad u garaaco waxaan ka tegay dawaabidda xaalatlghadab wax ma garaaci karo markuu aad u caraysan yahay inuu wax garaaco ma banaano sababtoo markaa aad u caraysan tahay haddaad qaalid tahay xataa waa la diiday inaad wax xukunto kolkaad caraysan tahay waxbaha xukumin saasuu nabigu sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi ee ul nin haysto haddana xanaaqsan qaaligu isagaad ul maba haystee majlis unbuu fadhiyaaye ninkan usha haysto ee haddana yacni sidiisa u xanaaqsan waxaad dhici karta inuu inta ku kaco si aan caadi ahayn ilmaha marka uu qalaf uga siiyen macallimiin waxaa dhacday xataa ilmaha kow uga siiyen qaar say u garaacayeen ilmo dilayaa jiraan khatarba xaaladda qofku marka uu aada u caraysan yahay mushawashulqalbi uu yahay faraha ka qaada dilka mar kale uu roon yahay ha gaada marka ama si kale ha u xeeyo midda kale macallinku waktiga ay ilmaha ka fasaxa yihiin madrasada waa inuunan dhibin inaga waxaan naqaanaa cunugii madrasadiibuu dhiganaa maalinka jimcadoo kale ama kamiistoo kale nafisyaruu leeyahay ilmuhu ciyaarta ma laga jooji karo waa wax iyaga yacni caqligooda asaa ku rakiban lagama jooji karaa xataa haddii laga joojiyo waxaa dhici karta in cudurro nafsiyaan cudurro yacni nafsi nafsi ah inayba ku dhacaan marka macalinka waxaa laga rabaa hadduu arko cunugii oo qamiis ama jimco meelaha ciyaaraya haddaan xumaan uusan ku arkin xumaanta inuu ka celiyo wa laakiin isagoo cayaar keliyaba mujarada cayaar waa inuunan u diidin ilmihii marka hadduu macalinka u jeedaba mar walba hadduu isdaynayo ou cararayo waxay kalifayn uu been sheego beenu baranaa cunugii soo macalinka uga fakado inuu macallinkii dhibsadaba nacam oo uu yiraa kan yaa naga dilo un mar un nacam ilmo iyo macallin saasaa ka dhexaysa un nacam soo maa habaarkaasaa ka dhexeeya cunugu ma qof weyn oo kale ma loola dhaqmi karo marka waktiga inuu fasaxaas u yeelo tan kale inuu ilmaha la ciyaaro mararka qaar macallinka fii bacdi alxaalaat inuu la ciyaaro nacam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la kaftami jiray ilmaha yararkaa soo maa xadiidta nebiga sal l salam mararka qaar marka inuu kaftan yar ku tuuro cunugu marka macallinku waa jeclaana wuuna soo jiidanaa hadhow nacam haddii laakiin macallin iyo cunug mar kasta un ay ka dhexayso jiddiye iyo yacnii iyo indhagaduudin un ay ka dhexayso ma saas tarbiyad uma roonin ayb bacd almaraad marka inuu la kaftamo kaftan xaq ah laakiin oo aan khalaaco iyo xumaan iyo aan gaaraynin saasay culammadu yidhaahdaan adu waxyaabahaas marka macallimiintu inay ku dadaalaan mowduuc aada u badan waaye mowduuca marka inahaan unbaada ilaahi subxaana wa tacala iga waafajiyo billahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wsaxbi slam
jazaa allahu khayra jazaa ilaahay ka abaalmariya sheekh axmed dowradii yarta aheyd ee lagu macadaray dowladda macalimiin siyaabaha aan hadda maarata aan ugu talagalnay waxaan rabnay in ay maaragtay mutawaatir mid oo joogta ah noo noqoto haddii aan halka maaragtay macalimiintii ay xuseynaysay iyo sheikhiiba galabta ay la wada fadhiyaan bal inaan si yaro tala isugu laabano oo macalimiinta runtii in badan acdaar badan badan waktiyada badan inta badan kuwa maalmaha khamiista iyo jimcaha cudurka badan bay sheeganayaan maalmihii kale tana dawaamkibay haddaa la kubanyaha ku mashquulsayna sheeganayaan bal sidee aan ba maaragta arrintaas iyo haddaanta wixii nala faro keliya markaa hadda wax kale waa nala sheegayo xiridaas aan maarata aan baaxsano oo aan maaragtay sidaa waxu baran lahayn muhimku waxa weeye shaygu qofka aan u aqoonin cadowga u yahay waxyaabaha weynaka badan ee kitaabka allah iyo sunnada nabi maxamed sala allahu calayh wasalamna lagu dul akriyey tatbiiqooda iyo ku dhaqankooda diinta unbay ku jirtaa si aynan ayagu baacsanno oo waxbarashadii aan maaragtay dardaarkii weynaa ee sheekha kitaabkayga loogu dardaarmay uu naga siiyey inaan ayadaa bacsano ku kaaftoona haddaan ku tashanayno warnink nin baa laga sheegay warnin aan baqana baxsha haddaan quran yahdi waa rag haddaan quran yahay taladii badan wax meel dhiganno maxaa macalimiinta ku talinaysaan dowladda ma baalinayna marceelasha marcadacabiska marxaawacadi dugsiga khayrka badanay masaajidan jaamacada meelo dhexdhexaada mase waa hadaal quraya intabada siyaaska baxsanaa oo hadaal quraya aan aye fikradiina